wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali ayaa dhagax dhigay xarunta daaweynta xanuunada aafaafin oo laga hirgelin doona isbitaalka guud ee hargeysa munaasabadda dhagaxdhigga xarunta daaweynta xanuunada aafaafin ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha isbitaalka guud ee hargeysa iyo mas-uuliye ka tirsan hay-adda faaro titor axmed xaaji cumar agaasimaha isbitaalka guud ee hargeysa ayaa ka warbixiyey muhiimadda xarunta daaweynta xanuunada aafaafin ee dhakhaatiirta north america ee somalilan ayaa inoo furay xarun oo iminka gudaha bukaan socodka ku taala ee labada xarumood waxaan doonaynaa inay wada shaqeeyaan oo isku yimaadaan oo ay wada hawl galaan oo markaa ay hawshaasi ay noqoto mid qura waxaan rajaynaynaa inaanay hargeysan ku koobnaan insha allah mustaqbalkana gobollada kale laga hirgelin karo waxay la tahay in aynu dadaalkaaynu wadno ee somalilan xagga caafimaad ka waddo ay ka mid tahay hawshani wasiirkuna runtii uu dadaal badan geliyey intii iminka la diyaarinayay sidii maaragtay loo hirgelin lahaa inay hawshaasi fusho wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii bulshada ugu wacyigelin lahayd xanuunada aafaafin oo muddooyinkii u dambeeyay bulshada ku soo badanayay inaynu halkan ka yeegleello dhismo cusub oo lagu daweyn doono laguna wacyigelin doono dadka qaba xanuunnada aan faafin sidii dhakhaatiirtu ay hore u sheegtay aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda fara foundation madaxdeeda maxamed muuse iyo doctor culimo iyo shaqaalaha kale ee hay-addaba runtii waa xanuunno soo kordhaya oo maanta aad muddo inay xanuunadii hore la kala qaadi jiray kaba badnaanayaan inoo yaalla oo cisbitalka inoo yaalla dad badanoo ay xanuunadaas oo ay waxyeeleen sida dadka halkaa maanta keliyaha loogu maydhayo aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in maalin walba cusbitalka wax u soo kordhayaan labaatan sannadood ka hor siduu ahaa iyo maanta siduu yahay qofkii joogay unbaa garanaya faraqa u dhexeeya waxaasoo dhan waa dadaal maalin walba laba dhagaxoo laysa saaro ayuunbaa tacabka ku yimaadaa wax mar soo wada degaayo yimaadaana ma jiro wax walina gacmaheennay ku xidhan yihin aad iyo aad baynu u soo dhowaynaynaa xaruntaa cusub ee maanta mataanaysay shaqadii hore xanuunada tan lagula tacaalayay ee ka jiray cusbitalka oo kolliba ay isu soo guurayaan oo meel ay isugu soo ururayaan aad iyo aad baanu u soo dhowaynaynaa waxa ay noqon doontaa meel dadka laga wacyigeliyo mar hadday tahay xanuuno laga hortegi karo maaha keliya daaweyna in laga wacyigelinna inay xaruntani ay u taagnaato ayaynu rajaynaynaa xarunta daaweynta xanuunada aafaafin ee laga dhagax dhigay isbitaalka guud ee hargeysa ayaa kaalin ka qaadan doonta sidii loogu daaweyn lahaa bulshada qaba xanuunada aanfaafin